Tartanka Banooniga Loota ee la Kardaafuray magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa weliba ku qeybgalay ilaa iyo toban kooxood oo ku dareeran heerka labaad ee kooxaha ka dhisan magaalada Jowhar. Furitaanka ayaa weliba ciyaaray kooxaha Buulashaeg iyo Caymis. Macallimiinta lamada kooxood ayaan hore ku hadalay Darenshaw Kieden in la Kardaafuray tartanka Banooniga Loota ee heerka labaad ee magaalada Jowhar.
macalinka ama tababaraha kooxda kubadda cagta ee ceymis maanta jiroonigii zerbida ahaa oo horyaalka ah waa noo furmay maasha allah awooddaas waxay ka ahaatay ilaahay xaggiisa ka sokow xiriirka kubadda cagta ee degmada ayaan noo qaban qaabiyey ayaa ku mahadsan inay noo qabtaan waxaana ka doonaynaa waxaana ka doonaynaa in sidaan isi ka badan inay koobabka noogu qabtaan oo xiriirka degmada dhallinyaradii macnaha oo sboortiska ah inay noo soo kacaan oo gobolka shabeelle ah dhexe heerkii shalay oo sboortiska ka taagnaa jiray barisamaadkii sidaas isi ka sii dheer inaan oon gaarno maanta waxaan aad u faraxsannahay in uu bilowdo tartanka oo zerbida aad aan u faraxsannahay inaan kasoo qayb galno waxaan u mahadcelinaynaa xiriirka kubadda cagta degmada jowhar oo mar walba oo qabto waxaan rajaynaynaa inay ciyaarahan oo kale noo badiyaan xilciyaareedkiiba laba mar oo kale in la qabto marka kooxdeenna waa koox abaabulan oo anuu ku hadlaya magaca tababar ku-xigeenka xaafadda buulasheekh waxaan rajaynaynaa inaan tartankan aan soo bandhigno qaab ciyaareed wanaagsan ilaa heer finaalka aan tigsano koobkan aan qaadno marka berigana waxaan la ciyaaraynaa kooxda ceymis odagaan ah waxaan rajaynaynaa inaan guulka gaarno maxamed cabdi miinaay oo ay xogayaha xiriirka banooniga loota ee magaalada jowhar ayaa dhinigii kiishay ku hadalay tartanka banooniga loota ee laga daafuray magaalada jowhara halkaa maanta waxaa laga daafura horta sida gudoomiyaha hore u sheegay kooxaha heerka labaad ama sirbiida ah waxayna ka kooban yihiin toban kooxood waxaana ka dhacayo laba kooxooda sii aadayso laba kooxna waxay aadayaan e waxaana kuwa noogu xigi doona kooxaha eeda ah oo ayagana isbuuca dambe in ayagana diyaarino qoratuurkooda aan qabana aan rabnaa rajaynaynaa insha allah waxaana rabnaa si qurax badan ilaahay noogu soo dhammeeyo waxaan rabnaa marka waxaa idin sheegaynaa koobkani wuxuu yahay sirbi ee degmada koobkii degmada maahan kii sted iyo waxsaas maahan waa koobkii degmada ee isboortiga ay lahayd marka waxaan rabnaa iyadana inay kooxaha ciyaaraya oo tobanka koox ka kooban waxaan jecelnaa inay si wanaagsan hesho qurux badan anaga kaligan wax ma qaban karna inay nagarab qabtaan ee banooniga nala qurxiyaan ee guddoomiyaasha kooxahan ka hadlaa taas inay nagarab istaagaan waxaan rabnaa midda kale waxaan baaq u diraynaa maamulka waxaan rabnaa ayagana inay naga taageeraan dhaqaalaha iyo amniga inay naga taageeraan aan jeclaan lahay insha allah